hagaag dhegeystayaal kulanti wanaagsan mar kale kusoo dhowaada shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news dt com idinkoo sidoo kalena naga soo booqan karaya qurbajoog dt com dhegeystayaal maanta barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa wadahadaladii fadhiidka noqday amaba burburay ee u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan barnaamijka si aanu mawduucyada wax uga fahamno waxaanu kusoo casuunay maanta laba aqoon-yahan oo u k jooga waa maxamed haaruun biixi oo isagu markaa bartay culunta caalamiga ah markaa xiriirka caalamiga ah iyo markaasi kobaca dunida saddexaad amaba waxa afka qalaad lagu yirahdo international relations and third world development sidoo kale waxaa isna khadka telefoonka ku jira cariga u k maxamed xaaji maxamuud oo ka dhigta culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga sidoo kaleeto waa jaamacadda warwick waa politics iyo international studies at the university of warwick in u k labaduba waxaan idin leeyahay marka hore kusoo dhawaada qurbajoog dcom haddii aan ku horeeyo maxamed haruun biixi maxamed in badan baad wax ka qortay hore waan u falanqeynay tiraba dhowr jeer siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan guud ahaan gaar ahaan qeybteeda ku wajahan soomaaliya iyo wadahadalada isbedelo hor leh baa yimid intaa dabadeed bal haddii aad dib u yaro xusto wadahadalladan marxaladihii ay soo mareen wixii laga faa'iiday iyo iyo sidii aad u arkaysay markii hore waxi ka suurtogalayba
cabdiqaadir waad mahadsan tahay adiga iyo dadka bageka akriya qurubjoog news dtcom ba waan aad baan usalaamayaa haddaan su-aasha jawaabteeda u tago haddii lasoo koobo wadahadaladan iyo cimrigooda magu fogeynbo dadkuna way wada xasuusan yihiin wixii laga soo bilaabo un adigu laba sano imika loo gaadho labada kun iyo labiyo tobankii bishii lixaad ayay ka bilaabmayay saanqaadkoodii hore kan ugu dambeeyey ee imika turkiga dhacay ee aan aan qabsoomina ugu dambeeyey intii ka dhexaysayna ilaa shan ilaa shan kulan oo kale oo kala duwan ayaa dhacay oo imaaraadka iyo halkan turkiga iyo jabuuti ba ka dhacay sida ay runtu tahayna wadahadalada haddii la ydhaha maxaa laga faa'iiday su-aasha sida qayxan ah loo loogu tago waxaan is leeyahay un waxa laga faa'iiday arrintii ahayd soomaali ma wada hadli karto inay maaragtay meesha ka baxdo ay dadka soomaalidu maaragtay wixii doonaalaha dhex yaalaane horta inay wadahadal isugu iman karaan isoo fadhiisan karaan anu waxaan is leeyahay hadii la yidhahdo maxaa laga faa'iiday loo sad loo sadburiyo aada loogu sadburiyo weliba intaas baa laga faa'iiday de laakiin tii loo socday taa ma ahayn marka haddii dhinac kale laga eego dadka qaarkii la weydiiyana mar haddaan tii loo socday laga gaadhin loona dhaweyn waxba lagama faa'iidin dadka qaarkii wuu ohan karaa lakin anigu waxan isleeyahay haddii aada loo buunbuuniyo waxa ugu weyna laga faa'iidiyo waa inay dadka soomaaliyeed usameyn karaan wax isweydiin karaan intaasoo keliya iminka laga faa'iday aniga siday ila tahay waxay kale ee ujeedadiisu ahayd ee hadalkan loo qabtay ilaa iminka maaragtay xataa lama bilaabin iska dhaaf in la gaadho xataa weli lama bilaabin aniga siday ila tahay waa si wanaagsan maxamed xaaji haddii aad adigu maxamed xaaji maxamuud haddii aad u baxdo adiga guud ahaan sideebaad u arkaysay ku dhawaaqidii wadahadaladaas in labada dhan is hor fadhiisteen kulamadii dhowrka ahaa ee dhacay markaad dib u yaro eegto maxaa kugu soo boodaya ama aad soran karaysaa oo laga xusi karaa
warta marka hore aada baad umahadsan tahay walaal cabdilqaadir waxaan aada u salaamaya adiga iyo bahda qurbajoog iyo dhammaan dadka kale ina dhegeysan doonaba aad baan usalaamayaa waa su-aal aada u wanaagsan weyi de inta badan maxamed baaba si wanaagsan usoo qaaday taarikhdeeda iyo waxay ku bilaabantay waxa weeye wadahadalada somaliland iyo soomaaliya midmada ugu horeysa waxa weye waa mid lagu khasban yahay oo ay ku khasban yihiin soomaalidu somaliland dhexeedana way ku khasban tahay inay soomaaliya la hadasho soomaaliyana way ku khasban tahay laakiin muddadii dheeraynay jiitamaysay dhinaca soomaaliya dhibaatadu ka jirtay qolada somalilandna ay iyaduna nabadgelyada iyo samaysanaysay dawladnimaday samaysanaysay dhinaca kalena ictiraafka raadinaysaa dheereeyo oo dee afar iyo labaatankii saddex iyo labaatankii sano ugu dambeeyay oo soomaaliya dhibaato fara badan oo weyn baa ka taagnayd laakiin wadahadalladan waxay ahaayeen kuwo khasaba mar walba laakiin hindiskiisa waxaa yeelay waxaa lahaa wadankan ingiriiska lahaa xisbiga conservativeka ee david cameron hogaaminayo ayaa keenay in soomaaliya maadaama badidii soomaaliduna ay dhibaatooyin fara badan ka dhaceen
argagixiso fara badanna ay ka timid dad fara badan oo dee laba boqol iyo siyaado kun oo qof oo soomaaliyana ay ku nool yihiin dalkan britain ku nool yihiin iyo dee guud ahaan wadamada galbeedkaba in arrinta soomaalida wax laga qabto ayay xilligaa ugu ekaatay meeshaana ganacsi weyn oo ballaaran baa mara wadahadalladu saasay ku yimaadeen waanay ahayd mar walba in la gaari doono wadahadallada soo la bilaabaya lakin haddii aan sida maxamed haaruun hadda uu sheegay aan adna dhinaca ku dhawaado wadahadallada bilowgeedu waxay ahayd in si farsamada loo bilaabo oo si farsamada loo wada hadlo deetana farsamada hoos baa laga soo bilaabaa kullayga wada hadallo markay dhacayaan hoos baa laga soo bilaabaa oo waxa la waa waxa la iskaga midka yahay ee lagu heshiisayaa laga soo bilaabaa deetana kor bay usoo kacaan ilaa iyo qadiyadan la isugu imanayo waxa lagu kala duwan yahay oo dee xal laga gaarayo qolo waliba qolo waliba markaa waa inay la timaadaa wixii uu ahaa priority one uu ahaa iyo priority two ama waxa muhiimada koobaadi tahay somaliland dhinacay waxaan jeclahay inay tahay guunisataad iyo qarannimo taama inay hesho dhinaca soomaaliyana midnimo deetana midnimada maxay ku iibsanaysaa soomaaliyana ay noqoto qolada somalilandna hadiiba la isu imanayo oo tanaasul laga samaynayo goonisutaaga maxaa kale ee ka wanaagsan ee somaliland ay la fikiraan dadkaygu deetaana waa inay qorshaha dhigtaan halka ay taala laakiin sidaa u maxamed sheegay baa la qabaa wadahadalladu bilowgii markii ay bilaabmeen qallo fara badan baa galay farsamadii iyo qalabkii ay uwada socdeen dhinacii technicalitiska ayadoo dhan baa ka luntay markii dambena waa adigii ogaay dee shirkigii turkiga ayaa kusoo gabagaboobay wax fara badan oo dhinaca somaliland ay ugu talagashay oo qadiyada la raadinayay afar iyo labaatanka sanadood meesha kamay muuqaan haba yaraatee de haddana waaba xalka ugu sugi noqonayo waana nagu geli doonaa insha allah de balse aynu maaragtay waxyaaba waxyaabaha dhacay mashaakilkii sida u yimaadeen iyo iyo waxa keenay iyo waxa somaliland ka xumaaday iyo qolada kale waxa ka xun iyo waxaasoo dhan way nagu geli doonaa marka dambe waa si wanaagsan maxamed haarun soomaaliya iyo somalilan dalkii soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya laiskugu laisku oran jiray ee burburay marxalada aada u kala gedisan oo waxay ku sugnaayeen dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay macruuf ah waxaase mar walba taagnayd marka wadahadladan lasoo hadal qaado labada dhan su-aasha ah in labada dhan ay haatan taagan yihiin xili waxa ay afka ka sheegayaan inay ka wada hadlayaan inay ka wada hadli karaan ma u malaynaysaa in xilligii soomaalidu ay ka wada hadli lahayd kala tag ama dib isugu midow in la gaaray markaad labada dhanba eegto
xilligii ay ka wada hadli lahaayeen de dee waa la joogaa oo waxaan loo leeyay wadahadlaba waxa weeyaan in in maaragtay taa laga hadlo so the whole conceptka wadahadalku ba kusaabsan yahi waxa weeyaan inay inay inay clarification ku sameeyaan ay qeexaan ay isla meel dhigaan wuxuu noqonayo mustaqbalkoodu hargeysa iyo muqdisho in mustaqbalkooda waxa uu noqonayo ay isla meel dhigaan marka inta badan marka sidaa la leeyayna cidda maaragtayay loo jeedo ee hadalka u dhacaya inta badan waxa weeyaan somaliland oo maaragtayay meesha masiirkeedu dhinacay u socoto iyo mustaqbalkeedu wuxuu noqonayo sidaa iyada u doonayso adduunyadii aanay aanay ula ogolayn marka dee haddii aa kala baxaysaan soomaaliya kusoo heshiiya doodii ahayd ee somaliland maalintii laga bilaabo ay ay maaragtay ku dhawaaqday arrinteeda lagu lahaa intaasoo dhanna cidda cid lala hadla aanay jirin ee dee marka la yidhaahdo maaragtay arrintiina soomaali ka wada hadla yaanu la hadalaa doodii ahayd yaanu la hadalaa waxba ma jiraani ayaa markii meeshii maamul ka dhashay adduunyadu maaragtay ay wax isku dayday inay soomaali u dhisto markaasay doodii ahayd soo baxday gar noqotay okay haddaba hadda way jirtaa cid lala hadla wada hadla markaa deedna kusoo heshiiya inaad kala tagtaan oo laba wadan kala noqotaan ama inaad israacdaan oo si cadaalad ku dhisan oo maaragtay qodob kastaba la adrees gareeyo cabashid aad kusoo heshiisaan idinku taa soo sameeya dooda ah saas saasay ku timin haddaan taasi aanay imanayn oo aanay wada hadlayna dee maaragtay laguma lagumaba baaqeynba marka anigu waxaan leeyahay wa wa waa xilligii arrintaa laga wada hadlilaa way joogtaa laakiin dee su-aashu waxa weeye siyaasiyiintii kartidaa lahaan lahaa ee qolo walba dhankeeda kusoo qancin lahaa in arrintaa laga wada hadlaayo meeshii ma joogaan waa gartay jawaabtu waa maya waa si wanaagsan maxamed haddii aan maxamed xaaji maxamuud weydiiyo maxamed marka su-aashu ay tahay xilligii iminka ay soomaaliya iyo somalilan ama kala tag ama dib isugu noqoshay ka wada hadli lahaayeen miyaa la gaaray micnaheedu waxa weeyaan soomaaliya marxaladda ay ku sugan tahay waa macruuf oo cid waliba way og tahay dowlad caasimadda uun joogta ciidan shisheeye ku joogta taakuleyn shisheeye ku joogta iyo dowlad hargeysa joogta oo somalilan oo inkastoo gobolada badankii ay joogta haddana consensusku ama gobolada dalka oo dham aan sida ay dowladi marka ay ictiraaf doonayso halkii laga rabay aanay joogin oynu ognahay marka markaa duruufaha la eega labada dhanba ku xiran haba kala weynaadaan hana kala badnaadaane miyaa mashaakil kale oo dhexdooda ah oo ah ama kala taga ama wadajooga wadahadal ah in la dhex dhiga munaasib miyay kula muuqatay
abdulqaadir waxa weeye mid baa ayaa meesha iyadu taallo oo wadamada adduunka marka la wada hadashiyo yoolinka badan laguma xisaabiyo siyaasado waaweyn oo adduunyada ah ayaa waxay keenaan wadamadu inay wada hadlaan oo kale tusaalehaan haddaad dib ugu noqoto wadanka sudan iyo south sudan oo kale dee sudan iyo south sudan oo wada hadlayay muddo dheerna way dagaalamayeen haddana runta markaad u tagto dee wadanka sudan la yidhahdaa wadan wadaha wax u diyaarsan yihiin oo hataa haddii dadkiisu ay hafti loo qaado oo la yidhaahdo waxa ka baxaan ka baxaan sida ay uga baxeenba ma ahayn wadan hal institution oo kaliya u dhisan yahay may ahayn dad skill le oo dee xirfada ku shaqaystaan haysta dadku waxay iska ahaayeen dad aada u liitan dhinaca farsamooyinka iyo waxa marka deegto haddana waa kii markii aad ogay dee dibba u burburtay marka qadiyadda heleen marka adiyadu waxay u shaqaysaa nidaam kale oo masaalax iyo waxyaaba fara badan oo kalaa jira somaliland tan aad leedahay xilligeedii somaliland iyo soomaaliya ma taagnaayn inay wada hadlaan somaliland iyo soomaaliya xilligan ba inay wada hadlaan may ahayn waxay xilli ka horeysay inay wada hadlaan xilligii ka horeysay laakiin waxa saamixi waayey somaliland sidaa uu maxamed haruun sheegaya ah oo lahay dee iyaanu la hadalay meesha jooga iyo adduunyada iyo soomaaliya iyadana de mashaakilkay badnaa uu taagnaa laakiin marka adduunyadu go-aankan gaadhay nidaamka arrinta burcadbadeeda iyo qolada al-shabaab iyo dhibaatooyinkaa markay aragtay ayaa diyadu si kale u wajaabay tiri meeshan waa in wax badan baa kasoo bixi kara in badan bilaa dawladda ahayd marka aynu dib u samayno aynu markaasaa dabeetana somalilandna xilligii waxaan xasuustaa xilligii daahiryaale kaxin kudhiisa in loo soo bandhigay inay wadahadal la sameeyaan daahiryaale waxaa madaxweynihii hore yidi yaan la hadalaa cidda tiri ee loo soo bandhigay wuxuu ahaa madaxweynihii hore ahaa waad ogeydeen axmed silaaniyo xilli nin maraykan ahaa oo donald dayn loodhan jiray ayaa looga yeeray boyle oo ahaa senator ah waa kii kula hadli jiray berigii isagii wasiirkiisa arrimaha dibadda ninkii laga dhigi jiray maxamed cabdullaahi cumar ay kula hadli jireen magaalada washington wadahadalladan waa la dabacsanaa waanay dhacayeen waana waxa keliya somaliland iyo soomaaliya ama isku raacayaan ay dib qarannimo ugu dhisanayaan ama ay ku kala baxayaan ilaa ay wada hadlaanna somaliland waxa khilaafoo meel u yaalo la siinayay bay muur jireen wadan walba xataa haddaad dib ugu noqoto east timor iyo indonesia oo dagaal ku kala baxay bangladesh iyo bakistan oo dagaal ku kala baxay oo wadahadalku waa khasab u jira da dalkii ugu horeeyay ictiraafay bakistan bu ahaa markii bangladesh la ay khasab ay ku noqotay nineteen seventy one kii inay dhahdaan waanu waanu waanu ictiraafno waanu sideen marka kulliba way dhici lahaayeen xilligeegii waa la taagan yahay baan aaminsanahay sidaa uu sheegay haruun uu sheegay maxamed haruun waa si wanaagsan haddii aan adiga kugu soo noqdo marka dowladahan shisheeye ay arrintani ka soo go'day oo in labadii soomaaliya la wada hadalsiiyo ay noqotay maxaad u malay waynu ognahay soomaalidu waxa ay doonayso iyo maamuladoodu beesha caalamkuse maxay runtii doonayaan baad u malaynaysaa marka ay leeyihiin somalilan iyo soomaaliya ha wada hadlaan inkastood ka dhawaajisood leedahay nacam somalilan unbaa lalahaa la hadla soomaaliya oo dee dhan u dhaca laakiin beesha caalamku waxaanay ka helayaan in soomaaliya iyo somalilan maanta ay wada hadlaan maxay tahay
waxay tahay waa su-aal fiican waxa weyaan waa cabdiqaadir o beesha caalamku soomaaliya waxay u aqoonsan tahay marka marka markaa markaan leeya beesha caalamku waa view pointka sida caalamka u eegayaan ka hadlayna maaha siday soomaalidu isu eegayaan gartay siday u eegayaan dhulkaas soomaaliya dad maaragtay waxa weeyaan bibal oo beelo ishaystay waa weligood ishaystay iminkana un isu haysta haddii aragtidii hore ee caalamku ka qaatay ninety two iyo ninety three gii berigii maraykanka iyo meesha ay dagaalka ku galeen ay deedna faraxa ka qaadeen layskaga baxay aragtidii laga qaatay ahayd aynu isaga tagno iyaga iyo deviceskooda oo meeshii dan ha ka dhaceen soomaalidu aragtidii ahayd ee loo arkayo un inay soomaalida uun cid ay ku khasaaraysa ku baaba-aysa ay tahay aragtidii after twenty waa run soomaalidu way ku khasaareen waa ku baaba-een laakiin waxaa la ogaaday oo buuf noqotay inaanu khasaarahaas mid soomaalida ka kooban noqonayn adduunyada maanta ay global village tahay oo dee dhibta meel ka jirta ay meelo kale saameynaysa oo in badiina ay balaayo ka kacday ka kacday oo maaragtay labada boqol ee kun ee uu sheegayo maaragtay maxamed xaajiye soomaalida halkan degan iyo intaa inta ka badan saddex laarka ee maraykan degan iyo inta kale yurub degan ee intaasoo dhanba kasii badan inay maaragtay ay soomaaliya ku noqonayaan oo ay haddana yurub kusoo noqonayaan iyagoo dhalashooyin haysta oo aragtiyo maaragtay aanay doonayn reer galbeedku xambaarsan inay suurtagal tahay in la kantaroolo dad muwaadiniin oo citizen soo tegaya oo soo noqonayana ay ay adag tahay isla markaana badii waxaan ka kacay ee maaragtay burcadbeeda lagu sheegay dadka masaakiinta ee markii hore inta doonyahoodii laga baabiiyey ee maraakiibta waaweyn ee kalluunka boobasa ay baabiyeen markii dambe deedna dee iyaguna dadkan ay badda ku dhaqaan inaan inaan maaragtay project qaali oo kii euro starka ee maaragtay badaha soomaalida lagu ilaalinayay billions-kii billions ku baxayeen in in lagu ilaaliyo badii soomaalida oo berigii soomaalida la ilaaliyo oo dadka dhalashooyinka see tegaya soo noqonaya lala socdo oo waxaasoo dhan ay cid kale samayso waxay waxay yidhahdeen waa absolutely costly weeyaan waana county productive oo wax maaragtay aada iyo aada qaali u ah isla markaana bilaa faa'iidaha oo ujeedadii lagalaha aan laga gaadhin weeyaan marka waxaan u baahanay oo oo muhiim ah in beelahan soomaaliyeed ee meesha isku cunaya dawlad oo sameeyo berigooda iyo badooda ilaalisoo lagala xisaabtama marka marka iyagu saa leeyihiin sideebaa maaragtay kharash ahaana inoo inoo inoo inoo qiimo jaban faa-iide ahaana ujeedadii lagalaha lagu gaadhaya ay iyagu ka eegayaan iyagoo danahooda eegaya waxa badda u maraya ganacsi iyo waxa berri ka soconaya iyo marka in dadkan waa waa tribal iyo beelo kala daataye ha loo sameeyo dawlad kuwa leh waan gooni waan ugu baxnayna aan la aqoonsanin haddii la aqoonsadana kuwo kalea iyaguna oo maaragtay beelaha kale la degan colka colla ah oo aan doonayn inay arkaan ayaa iyaguna berita iyaguna odhanaya anagana hana la aqoonsado ma tegayno muqdisho shaqo kuma lihine ayaa iman doona marka iyaynaan isku furfurin yaan midna la aqoonsanin iyagu waxay soo heshiiyeen dawlad unitary state ha loo dhiso maaragtay sidaa sidaasa inoo kharash haddana international community-ga sidaasaana u burburiya wadamadii gobolka oo concern ka qaba haddii qaarkood la ictiraafo maaragtay ama dawladda ay qaataan inay conceptkaasi ku faafayo wadamada jaarka ee kale uu ku faafayo aada iyo aad maaragtay cogod uga qaba marka ideerka ah soomaalida ha la wada hadashiyo waxa loo sameeyo wuxuu ku dhisan yahay dan ay leeyihiin international community-gu weliba reer galbeedku international community-ga kale maahe reer galbeedku ay leeyihiin oo ah meeshan waxa laga hagaajiyo oo qaskeeda iyo fawdadeedu khasaaraheedu inagu ina soo gaadhayaa intay dhowday waxa loo hagaajiyo waxa laga qabto hana la isku hayo aragtidaasuu kasoo kasoo baxaya waa si wanaagsan maxamed haroon aad baad u mahadsan tahay maxamed xaaji maxamuud haddii aan adiga fursad kuu siiyo oo aad la qabtaba in maxamed haruun fikirkan ah in beesha caalamku danaha ay ka leedahay wadahadalku ay ku waayihiin ma kuu muuqataa muqdisho iyo hargeysa oo isku taga in dhibaatooyinka uu maxamed iminka inoo sida taxanaha inoogu sheegay inay noqonayso midnimadaas inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka ka jira soomaaliya
wallahi su-aashaasi cabdiqaadir waa su-aal aada weyn weeye ballaado oo dee meelo fara badan bay gelaysaa horta intaana su-aasha aad hadda tidi ka jawaabin waxaan doonayaa hal mid inaan oo su-aashaas oo ka imanaysa inaan waxoogaa iyagana iftiimiyo soomaaliya waa xaqii dhibaato badan baa ka taagan odayaga qaar waxay inta badan ka yaabaan oo yidhaahdaan war nin somalilanna say nabadgelyo ku samaysa dadkan waa isku dhaqan waa isku diin waa isku af waa waxweya wax badan bay wadaagaan social fabrics badan oo isku xidhan baa jira marka maxaa suura geliyey inay dhinaca qayb kamidna ay nabadgelyo noqoto qayb kamidna marka siyaasiyiin fara badan oo arrintaa ka hadlay waxay yidhaahdeen weliba waxaa suuragalaba qoladan dhaqankooga iyo waxooga marka waxaynu ognahay dhaqanka inaan soomaalidu wax badan oo hataa hadday kala gedisan yihiin dhaqanku dawa wax weyn oo mawduuca ah hadday kala gedisan yihin gudheeda inay maaragtay meelo fara badan iskaga mid yihiin jiraan marka maxaa labada dhinac midna nabadgelye ka dhigay midna laakiin waxaan doonayaa taa inan xoogaa ka yara iftiimiyo soomaaliya waa xaqiiqi wuxuu mar dhaweyd uu maxamed ka dawaajiyey inay jiraan wadamo jaar ah inay jiraan muxuu ahaa wax badan jiraan marka taa ku noqonay waxaan leeyahay waxaa jira de waxa soomaaliya waxa ka socday wuxuu ahaa proxy war buu ahaa proxy warku waxa weeyaan dagaal dawlado dagaalamaya laba dawladood oo dagaalamaya laakiin banaan si ay qadiyadooda waxay ku dagaalamayaan aanay khasaarayigu isku gaadhsiin o inay toos u dagaalamin inay wadamo kale ku dagaalamaan ayaa dhacda dawladda masar la yidhaahdo iyo dawladda ethoobia la yidhaahdo soomaaliya gudaheeda muddo dheer bay ku dagaalamay dagaaladii soomaaliya soo mara waxaa kamid ahaa kii afar iyo lixdankii iyo kii toddobiyo toddobaatankii waynu ognahay masaaridu gacanta ka geysatay ethoobiaankana waynu ognahay inaynu qeyb kamida oo soomaalida ethoobiya gudahay ka degan yihiin maanta waxaa cad ethoobiya inay kaga adkaatay masaarida dhulkii dagaalkii boxworka ahaa inay kaga adkaatay oo ethoobiya maanta ay gudaha ugashay soomaaliya wax badanna siyaasadeeda ay ka maamulayso somalilan waxyaabaha nabadgelyada u keenay waxaa kow ka ah inay labadii dagaal ay mid ka baxday oy mid raacday oy la safartay dhinaca etoobiya la safartay siyaasadaasi markaa siyaasada etoobiya ay leedahayna waa siyaasad ballaaran oo ka weyn kuna kale ka weyn marka anaga waxba aygaana sheeko waa aad inasoo dogtin mawduuc waxa waxa laga yaabaa meelaan mawduucee laga ahayn inay gasho marka waxaan soo wadaa keliya isku imaantinka hargeysa iyo muqdisho ay isku imanayaan ma noqonayo isku imaatin sahlan ma noqonayo labadana waxaan aaminsanahay inay kala baxaan ay kala tagaan haddii ayagu garanayaan xilligii markaa kale ee tirsiyadeeda la helo ee sidii loo weydowlaanayo la helo ee ay soomaalidu garato waxa ka maqan waayo meesha dad joogo ayuu dhaqaalayaan wadaasha economy wadaasha people daraja economy haddii soomaalidu ay midib noqon lahayd oo iyaga walba ka midoobi lahayd wax badan oo dhaqaalaha aysansan lahayd waa gartay gaaykaas bixi karayno oo jiri karayn dee laba nin oo waalaan kareeraa kola isku kuuso xeeyo aan la heshmin wax badan ku heshin dhaqmi noqon karo kaanga wadamada muqdisho iyo hargeysa way wanaagsanaan lahayd laakiin maanta ima muuqato xaalado iyo xaalado fara badan oo mabaqada ah oo politiska u jira awoodeed waan gartay su-aasha soo socota labaan u kala qaadayaa mid maxamed haaruun ayaan weydiin doonaa taxitala maxamed xaaji ayaan weydiin doonaa maxamed haaruun kaba soo qaad iminka in wadahadallaa dib loo laysugu soo noqdo amaba ay miro dhali lahaayeen haddii go-aanka uu ka go-aanka ka soo baxa uu noqdo waana su-aashaan doonayo inaad ku koobnaato go-aanka ka soo baxa haddii uu noqdo in muqdisho ay fasaxdo hargeysa dowladda xasan sheekh maxamuud ama dowladda soomaaliyeed ee markaaba joogta ma ka iibin karaysaa ummadda soomaaliyeed go-aanka noocaasa
jawaabtu waa maya waan gartay waanaad mahadsan tahay maxamed xaaji maxamuud sidaas la eg si kooban haddii go-aanka soomaaliya iyo somalilan uu noqdo in dib laysugu biiro madaxda somalilan go-aanka ma ka iibin karaysaa mujtamacooda
su-aasha uu kaga jawaabay maxamed haarune maya ayaan anigu laba kale udhigi lahaay waxaan odhan lahaa haa iyo maya labadaba waxay ku xidhan tahay kalba farsamada iyo waxay ula yimaadaan dadka ula yimaadaan ayaabay ku xidhan tahay laakiin qorshaha maanta maya markaan leeyahay waxa weeye qorshaha maanta wadahadalladu u socdaan haddii midnimo ku timaado waa maya oo dadka laguma qancin karayo laakiin haddii farsamo ahaan dadka siyaasiyiinta ee ka imanaya hargeysa ay marka horeba dadkooda si wanaagsan oy daajaskareeyaan oo yidhahdaan midnimadana waxan baynu ka rabnaa waa si wanaagsan taaba haddii madaxda reer koonfurtu ay sameeyaan way iibin kari lahaayeen laakiin go-aanku haddii uu yahay inay ku qancaan oo ay shirka kala kacaan in soomaaliya iyo somalilan dib laysugu celiyo hargeysa intay tagaan dadka ma ka iibin karaan
maya waan gartay haddaba haddii ay sidaa tahay xaaladda guud ee labada dhan wadahadalkuna uu madhalays noqday sidee loo sixi karaa wax labadiinaba fursad baan idiin siinaya sideebee xeego loo xagtaa bay tiradaa soomaalidu ilkana u badbaadaan maxamed haaruun sidee wadahadalladan madhalayska ah waxa waxa waxa waxa waxa waxa waxa waa su-aal fiican walaal waana waana waxaan u malaynayaa halka halka halka doodan imika aynu ku jirno iyo iyo wadahadalka soomaaliya iyo soomaaliya udhex halka ay ay ka socon lahayen waa imika su-aasha lafteeda weyn kow dhe su-aasha meesha taalla waxa weeye somaliland in ay siyaasiyiinteedu mushkiladda haysata siyaasiyiinta somaliland waxa weeyaan qolaba problem gooniya haysta inta aynan mushkila mashaakilaadka ka hadal wax wax shirka mashaakilaadka haysta dabcan shirkiibaa madhalays ah oo waxaad moodaa arin labada dhanba ay afka ku hayaan oo ay doonayaan inuu shirka ka soo baxdo inaanay suurtagal ahayn haddii eeba soo baxdo dhankay doonta labadaba ha u dhacdee markaa sidee shirkan loogu celin karaa majare ah in wax dadka labada dhan ahba anfaca ay ka soo baxaan
shirka shirka waxa waxa waxaa looga dhigi karaa inuu inay wax ka soo baxaan oo madho dhalo in somaliland ayaan anigu isleeyahay furayaasha shirkaas inay inay maaragtay ay wax ka soo baxaan in badan oo furayaashiisa kamid yihiin waxay jiraan gacmaha somaliland haddii siyaasiyiinta somaliland ay maanta talo isugu oo ay yidhaahdaan intaanay shirba tegin horta iyago ay isla shiraan oo oo midda meeshii ka maqana shirkan horta maxaynu ka doonaynaa maanta maanta haddii shirkaasi uu maaragtay waxay waxay soo direen qolada muqdisho oo ay runtii aanay aanay ku qumanayn inay soo diraan jawaab hadalku markuu saas oo kale dad dhibaata kala gaadhi la doonaya in la wada hadashiyo wax laysu keeno wixii turxaan keenaya oo dhan waa laga waa laga rabaa waa laga ilaaliyaa maaragtay arrintaa kumay daalan extra care may siinin laakiin haddii haddiiba aanay taas matalan dhici lahayn oo sidii beryihii hore ay soo diri lahaayeen dad koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ay soo diri lahaayeen wax wax oo aanay taas caqabadu aanay taa ahaan lahayn haddana stiil shirkan waxba kama soo baxeen sababtuna waa tan uun somalilan maaragtay qolada xaggeena kasoo timaada wadahadalka soo aadaa weli shirkan maxaynu horta la tegaynaa okay hadday dhahdaan tan waxaynu la tegaynaa dee waynu kala goonnaa ee maaragtay anagu ninety onkii waan ku dhawaaqnay waxa iyagii anagoon cidna ka talagelin ee maaragtay dee ku dhawaaqa inaad na aqoonsateen ku dhawaaqa taa way ogyihiin qolada somaliland inaanay maaragtay kasoo helay qolada soomaaliya ka imanaysana taa laguma soo dirin kuwii hore iyo kuwan imika doona laguma soo dirin oo uguma jirtaba qoladeynuna taa way ogyihiin okay hadday taa og yihiin meesha lagu qabanayo oo turki ahna ay garanayaan mo positionka ay ka taagan tahay arrinta midnimada soomaaliya iyo kala taga ay og yihiin inay maaragta yidhahdaan okay maxaan hadda technically samayn karnaa ee wadahadalka soomaaliya mar haddaynu u tegayno aynu ognahayna waaqaca jira ee maaragtay geographically ka jira gobolka ka jira international community ka jira maxaynu la tegaynaa meeshii dooda haddii ay soo diyaarsadaan oo ay yidhahdaan look you guys maaragtay waxaanu la anagu doonaynaa in soomaali maaragtay dawlad kumeel gaada loo wada dhiso somaliland laga qaado afti dadkeeda la weydiiyo ilan ransom looma haysan karo oo khasab laguma midnimadii laguma dari karo oo dadkani taladoodii leh weeyaani taas baanu doonaynaa waxaanu doonaynaa xilligaa interimka kumeel gaadhkaana caasimada in harge- hargeysa laga dhigo soomaaliyeed baanu doonaynaa waxaanu doonaynaa ay long leas soo samaystaan dheer dheer dheer ilin markaad adigu negotiation imanayso ma dhinaca kale isaga argumentkiisa la imanaya adigu inaad waxaaga la timaada weeyaan hadday taa keenaan ay argument noocaasa keenaan oo ka sokeeya shoodka ah maaragtayna aqoonsada waanu baxnay o anagii baxnay waxa weeyaan dood dood weyn baa somaliland u abuuri milayd oo chines weyn baa usoo bixi lahaayo maaragtay xitaa hadday qolada koonfurta ama soomaaliya muqdisho ka imanaysa hadday diidaan idhahdaan waxaa ma aqbali karayno waxaa soo bixi lahaa argument ah dee nimankani in la midoobo oo wax lawada qab yeesho iyo in la kala taga toona ma ogola marka runtii anu waxaan leeyahay xadhko badan oo wadahadalkan ku saabsan gacmaha somaliland buu ku jiraa laakiin dee intaana xadhkaha la gaadhin horta siyaasiyiintii dadkooda intay iyagu intay iyagu wada hadlaan oran lahaa maxaa shirkan really possible ka aynu kala soo bixi karnaa maxaa ku jira how many options baynu haysanaa maxaa eeya maxaa biya maxaa siiya ayaan meeshii jirin iyaga laftooda uma cadda waxay doonayaan just simbale diyaaradunbaa laska soo raacaa taana waxaa kuugu markhaatiya dee imika shirarkaa haddaad aragto shirkii ugu horreeyey ciddii tagtay iyo shirkan maanta cidda tagtay iyo intii ka dhexaysay mar kastaba waa group different waxaan umalaya hal qof inaanu kaga jirin shirkii koowaad dadkii tegay iyo kan maanta tegay inaan malaa xirsi baa kaga jiraan umalaynaya marka de waxa anigu waxaan isleeyahay mushkiladdu waxay waay waxay taalaa wax wax alla wax qorsho oo shirkan maxaa inooga soo bixi kara horta inagu maxaynu ka rabnaa shirkan haddaynu waxa ugu weyn ka rabno weyno maxaynu uga gudbaynaa gebigiisaba ma diidi karnaa oo ma kaba bixi karnaa haddayna waxba kasoo baxayn taasaan marnaba la isweydiin jasa waa la yimaadaa diyaarad baa lasoo raacaa marka dambena waa lasii raacaa marka hargeysa la tagana waxaa la shirkii wadahadalkii inagaa kusoo guuraysanay waan gartay waana nasiib darro aniga say ila tahay maxamed xaaji shirkan caqabadihiisa waa lala socdaa waana laga dharagsan yahay maxamedna waa kaa haaruunna waa kaa sida weyn u faaqiday adiga shirkan si kooban maxaa maja sidee majaraha dib loogu soo celin karaa maxay yihiin qodobada mudan in laga wada hadlo oo markaa labada dhanba ay guul ka sheegan karaan
cabdilqaadir aad bad walaal mahadsan tahay waxa weeye wadahadalladan somaliland iyo soomaaliya dhex socdaa hadda waxa ku yimid hakad baa ku yimid umalayn maayo inuu kelmada burbur ku yimid waayo waxay yidhahdeen waxaan lasoo tashan doonaa siday dawladda turkigana usheegeen dawladaha kale adduunka usheegeen waxay yidhahdeen waxaan lasoo tashananaa dadkaygi iyo dawladyaydii baan lasoo tashananaa dabeetana markaa wixii ka dambeeya halkaa marka qolo walbaba haddadan bresharkaygiiba wadaa qolada soomaaliya waxay wadaan inay wadahadalkii somaliland kusoo noqoto somalilandna waxay wadaa inay soomaaliya wadahadaladii ugu soo noqoto sidii hore lagu heshiiyey oo dawladda jabuuti iyo dawladda etoobiya iyo dawladaha ingiriiska iyo dawladaha noodiga la yidhaahdo norway iyo finland iyo denmark iyo wadamadaana way waday labada dhinacba deeqaha siiya markii ugu horeysana dawladda norway waabay ku jirtay kuwii ugu horreeyey wadahadalkii ugu horreeyay soo fadhiistaan dhexdhexaadinayay bay ku jiraan walaal aanay dhexdhexaadintii markii dambe yidhahdeen annaga wadahadalna dib nooga baxa wadahadalladan haddii la doonayay in meda laga dhaliyo waa in la isticmaalo tuuliska saxda ah ee wadahadallada loo sameeyo wadahadallada wax badan baa ka qaldan waxaa ka qaldan anigu dhinaca somaliland oo kale aan istaago qoladaa kale dawladnimadeedii iyo nidaamkaygu dhan bay wax ka qaldan yihiin marka waa inay wax ka qaldamayaan iyagoo iska caddahayba laakiin qoladan afar iyo labaatan sano dawladda ahayd
institutionskii public institutionskii waliba kuwii soft institutions la oranayay kuwa hard institutionska la yidhahda labadu way u samaysan yihiin dee muddaha indilaa doorashooyin iyo nidaam instrumenta democracy ku shaqeynaya waxay ahayd mar hore inay ugu soo diyaargaroobaan qaabka ay doonayaan uga hadlaa soomaaliya wuxuu ka bilaa hadalku wuxuu ka bilaabmay ingiriisku ka bilaabmay qolada eu-da iyo norway dowladda ingiriiska joogay markii dambena indorsementkiibaa lagu sameeyey ka ogolaadeen in lagu sameeyo dubay lagu sameeyo dubayna war dowladeedu waxay soo saartay in midnimadii ay ku-aanweyntahay inay halkaa ka dhalato warbixintii ugu horreysay dibay soo saartay dowladeedu way iyaguna waxay ku heshiimayeen inay shirka wadaan oo ay mida ka dhaliyaan dowladaasina wax ka duwan wixii kale soo saartay markan kalena turkiga oo ah dowladuhu waxay somaliland waxayd inay daraasadayso meesha shirka lala tegaya cidda ay tahay walow turkigu aanu kaalinta uu hadda kaga jira aanu mediation ahayn ay tahay inuu hoosgareeyo oo keliya uu vinaygi iyo wixii uu sameeyo dee uu kharashaadkii bixiyo farsamooyinkii wixii oo dhan diyaaradaha lagu soo qaadayo meesha la seexanayo kharashka ku baxaya laakiin sida kale uma midhin laakiin haddaad turkiga dib ugu noqoto laftiisa dowladda turkiga waxa weeyaan decolonizationka waxa la yidhahdaa markuu wadan doonayo inuu dal noqdo afar siyaabood unbuu inta badan dal ku noqda waa in marka hore la gumaysan jiray oo decolonizationkaasoo ay ku timaadaa oo dabeetana xorriyaddii la siiyey haddii kale self determination oo kale oo sidii ethoopia iyo eritrea oo kale ay ku kala baxeen intay dowlad san noqdaan oo isku tagaan oo calan wada iyo dowladnimo wada samaystaan dabeetana hasti loo kala baxo somaliland aanaa u malaynayo inaanay yeeliba karinba hadda aanay ku noqon karahayn iyadoo in masaalix weyn lagaa yeesho dabeetna wada hadalyaqa lagu furo saasoo kalaa lagu sameeyo waxaadi dhulkaadi o dhan qabsato dabeetna weliba qaybta kale ay ka baqatay inay inay dhul kale ka qabsato kale sidii ka dhacday bangaladesh ka dhacday iyo iyo bakistan ka dhacday bakistan baqasho dadkii ay waxayba uga tanaasushay nidaamka noocaasi somaliland agtiisa way noog noqo realistic foreign policyga noocaasi kuma shaqeynayso waa siyaasad kaldhifana wey oo inta badan inay wadamada jaarka nabad kaga noolaato soomaaliya walaalaha wadahadal laweydiisto wey dowladda turkigu decolonizationka dowladaha seexay kuma jiro dhinaca kale marka laga eego waxaa la yidhaahdo atrocitiska la yidhahdo ama xasuuqa ama genocide-ka waxyaabaha noocaas dowladaasi dee armenia oo one point five million baaba lagu haysta armenia inay dhibaataysa marka haddaad tiraahdo waa lay dhibaateeyey oo aad ku doodayso iyo haddaad tiraahdo katashi baan doonayaaba qadiyada iyaga iyo chineiska iyo nimanka kamaba dhaadhacsano nimanka waxaan qaadan karaya maaha iyaga laftooda waxaan ku doofaciya marka inay taa dambaystaan mooyaane wax kale kugu samayn maayaan haddii la doonayo wadaadada wadabo wanaagsan ugu heshiiyo waa inay somaliland si wanaagsan uga shaqeysa waxay meesha la tegiso wadabada ay kow iyo laba iyo saddex ugu horeeya yahay doondishitaad eelaad yahay maxaad doonaysaa inaad midnimadii soomaaliyeed een anagu keenay lixdankii calankii iyo dowladnimadii eed wada qaadatay maanta maxaad seed ku helaysaa midnimada seed ku keenaysaa dowladdaasi su-aasha weyn haddii la hordhigo waxaan aaminsanahay inana dowladda soomaaliya marnaba waxay doonaysaa midnimada siday ku doonaysaana waa cadahayba midnimada waxay ku doonaysaa waxa weeyaan annagoo toddobadaa gobol oo hiiraan iyo jubbaland iyo waxa iyo puntland iyo dhamaan sidaaska idinkuna federaal kasoo mid noqdo sida waxoogaa iyaro autonomous ka gaara haddii la iskinayo ha laakiin ma doonayaan in sidoodii ay ku noqdaan oo soo ay ku noqdaan soomaaliya iyo soomaligan ay ku noqdaan ma rabaan marka somaliland siyaasar badan bay u gareen yahay oo ah midnimada lafteeda haddii miiska loo soo dhigay waxay ku doonayaan waxaan aaminsanahay inana soomaaliyaana ka jawaabi karay ama xaaladda jirta awoodeeda soomaaliya gudaha ka jirta inay ka jawaabi karay si loo sameeyo wadahadalkoo mireedooga dhaliyo waa inay somaliland dadkayga aqoonyahankaa si wanaagsan dowladda wala tashataa waa inay talana ballaarisaa waa si waa in lagu soo celiyaa dadka wax ka garanaya nidaamka loo wada hadlo waa in loo siraystaa imika waxa ku jira codurka lambada hadda dib ugu noqoto international legal expertise loo keenayo haddii wadahadalku marka uu socdo bilaabmo waa technicalitiska la doonaya in la sameeyo si practicalitisku hagaagsanaadaan waxa soo baxayo inkisan waxay noqonayso haddana technicalitisku hagaagsanaya sida loo gelayay iyo qaabka loo gelayay siyaasadda lagu gelayo practicalitiski waxa soo baxaya ma wanaagsanaanaya marka somaliland wax badan baa ka qaldan hasa wax ka qalloocay waxaan aaminsanahay inay somaliland tahay laakiin soomaaliya burburkan wada hadalada ku yimid hadda waxaan aaminsanahay inay soomaaliya ka mas-uulahay sababta uga mas-uulahay waxa weeyaan shanta qof ay soo diratay dhinaca kasoo dirayso saan umalaynayo afar qof bay ahaayeen shan qof bay ahayn midna burxu ka yimid midna wuxuu ka yimid gudo erigaalo midna wuxuu ka yimid laacano midna boori buu ka yimid mid meel ay ka talisaa ma jirta dhamaan somaliland baa ka talisa oo qofka dhinacaas ka imaanaya representation model wayna jiraa yuu matalaya somali mabur oo somalilan ka taliso ayaa aniga isoo hor fadhiisanayo way kala doonaya inay dooda ila galo taasu inay burbur ahaa ay doonaya inay burburiyaan sida waxaa saliifi iyo ra-isul wasaare halkaa joogay iska watee la walaayana ugu talagalay marka horeba inay ku burburiyaan wadahadalada laakiin somalilan hadda bulsho waa wadahadal kale dib ugu bilaabmayaa dowlado fara badan baa ku dhex jira way ku qasbayin inay bilowdaan waayo marka horeba wadahadalada somalilanna may bilaabin soomaaliyana may bilaabin adduunyadaa bilowday adduunyadaanu bilaabaysa hasa ku bilaabaysa wadahadalada waan gartay
farsaadayna kenaan wanaagsan somaliland iyada yahido way somaliland wax ka maqan soomaaliya waxba kama maqna qadro cidda wax ka maqan yihiin geeraysi ninkii la dhaxal la qaatay marintaa somaliland wey waan gartay aad baad umahadsantihiin waxay ahaayeen maxamed haaruun biixi iyo maxamed xaaji maxamuud oo labaduba jooga u k Eh, maxamed haaruun waa en, ad- waxa uu ku takhasusay en, culunta caalamiga ah iyo horumarinta en, dunida saddexaad waa international relations iyo iyo, iyo third world uh, development En, maxamed xaajina waa en, arday ka dhigta culunta sare ee jaamacadda en, uh, warwick waa politics and international studies en, ayuu isaguna markaa bartaa waa laba khabiir oo dhanka en, arrimaha dibadda en, ku takhasusay En, halkaad naga dhegeysaneyseen waa idaacadda qurbajoog com oo website-kana aad naga soo booqan karaysaan intaan dib hawada ugu kulmayno waa cabdulqaadir xuseen oode leh sidaa iyo nabadgelyo